wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikow ayaa v o a uga waramay xaalada deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin ee gobolka mudug oo la sheegay in la go-doomiyey wasiirka oo wareysi siiyey v o a ayaa hadalkiisa ku soo beegay iyadoo xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu soo saaray warqad uu ku magacaabay guddi soo baara xaalada deegaanadaasi wasiirka warfaafinta galmudug ayaa u waramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
bismillah saad ogtihiin galmudug iyo guud ahaan soomaaliya waxaa lagu jiraa dagaal runtii aad iyo aad u saameeyey dad iyo duunyada waayahana lagula jiray kooxda argagixisada ah ee caadaysatay inay shacabka soomaaliyeed doonta uga istaagaan arrintaa dhacday xildhibaanadu ka hadleenna waa arrin runtii jirta oo deegaanada galmudug guud ahaan markii la qaaday gulufka colaadeed waxaa dhacday in ay yimaadaan xaalado aan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay mar haddii dagaal dhaco cadow lala dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badanaa ka dhalan kara taasina waxay kamid tahan isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka dadkeennu waa dad aan runtii annagu dowlad u nahay waa dadkii annaga la sugayey mana jirto haba yaraatee colays shacab oo halkaa lagala jeeday marka waxaan dhihi karnaa waa filfiliqii ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro xildhibaanada muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen sacaadad wasiir in cunaqabatayn dhinacii maceeshada qutul daruuriga ahayd iyo waxyaabihii kale ee asaasiga u ahaa nolosha lagu soo rogay deegaanada hoostaga degmada ceelbuur iyo qeybo kamid a gobolka galguduud bal arrinta maceeshada iyo qutul daruuriga iyo waxyaabaha kale maxay tahay sababta looga gol leeyahay in la go'doomiyo sida ay sheegeen xildhibaanada
cabdilwaaxid waxaa jirta mararka qaar waxaad moodaa in meelo badan laga buunbuuninayo ama waxweyn laga dhigayo run ahaantii si aad og tahay dagaalkan dhacay ee ka dhacay deegaanada ay wakti dheer haysteen nimanka al-shabaab waxaa markii horeba saaraa cunaqabatayn wakti dheer saarayd oo muddo ku dhowaanaysa shan iyo toban sano ay la daalaa dhacayeen oo loo diiday in beesha caalamka u gurmato dowladdu soomaaliya u gurmato dowladda galmudug u gurmato dadka muxsiniintana u gurmadaan runtii waxaad ogtihiin in laga qodi waayo ceelashii biyaha ee laga furi waayey iskuulaadkii xarumihii caafimaadka daawo la geyn waayey maanta runtii mid ka duwan taa ayaa jirta waxaa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saarayo deegaanada dowladduna ay ugu gurmanayso shacabkeeda hadda waxaan isleeyahay shalay hadday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay kana wanaagsan tahay kana dila fiican tahay mana jirto runtii hadda cunaqabatayn aan dhigi karo waa loo baaba'ayaa laakiin waxaa la xadiday waxyaalo badan ay ugu horeeyaan waxyaalaha nimankan duurka ku jira ku noolaan karaan sida shidaalka iyo macmacaanka iyo waxyaalaha noocaasa marka arrintaasna dowladdu kadib markii arrimaha lagu loo howlgalay waxay ku jirtaa inay dib u egis ku samayso howlahaasina waa socdaan
waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor shabaab laga saaray degmada ceelbuur oo ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen xilligaa shabaab waxa ay go'doomin iyo cunuqabatayn kusoo rogeen degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilligaa ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka etoobiya ka socday waxaa sidoo kale jira qeybo kamid a gobolada koonfurta oo ay diinsoor iyo qansax dheere ay kamid yihiin oo shabaabku ay go'doomiyeen go-doominta hadda dowlad goboleedka galmudug ay kusoo rogeen degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa lagu tilmaami karaa oo lala barbar dhigi karaa
sidaan horeba u sheegay go-doomin rasmiya oo loola dareeray dadkaasi ma jiro waxaa jirta dagaal lagula jiro al-shabaab wakti koobana lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan marka cunaqabatayn aniga ma qabo ergaas inaan la isticmaalo laakiin waxaan dhigi karaa waa mid kamida xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo al-shabaab annagoo ka xun runtii cid kasta oo dagaalka nimanka lagula jiro dhib ka soo gaaro uga tacsiyeyneyna dowladdoodii ah u gurmaneyna garab taagan haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal shacab dagaal dowladeed iyo dagaal qof kasta waxgarada uu ka qayb qaato iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan xoreyntii ay socoto ma waan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah oo haddaba deegaanada aan la geyn karin sida aan kuu sheegay hawshaasi waa socotaa sida aan hadda la soconnana waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna laakiin bade- badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay iyadoo looga gol leeyahay maadaama nimankan al-shabaab meelihii ay wax kala soo degi jireen gacanta dawladda ay soo gashay sida degmada xaradheer iyo ceeldheer ayna waayeen meel ay ka helaan saad in tii dhulkana loogu daro sida dawladda soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu kasoo geli jireen marka arrimahaas darteed dawladdu waxay ku tala gashay inay wakti kooban la tacaamusho shacabkana runtii waan uga tacsiyeyneynaa dhibkasoo soo gaaray waana la dareemaynaa waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrin arrintaasi ka bedel dawladda kasoo baxdo insha allah waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaana hoostaga degmada xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sare ukac laga dareemayo haddii ay noqon lahayd waxyaabihii qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen xilli abaaraa lagu jiraa saacatu wasiir dadka deegaanada awalba la dhibaataysnaa shabaabka deegaanadooda ay joogeen mayaysan muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aada u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini aadamtinimo u gaarin
aada iyo aad waa sidaa waana loo dhimrinaya waana loo dhimrin doonaa waana la gargaari doonaa siaad ogtahana meelihii hadda la xoreeyey waxaa la geeyey gargaar dhinacyo kala duwan leh waxaa laga shaqaynayaana waa dantooda oo wiil soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xoreyn lahaa annagoo dareemayna marka culayskaas haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso hanti baxayso waxa weeye dagaal culus ou jiro shacabkeennu waan la ognahay waan la gumanaynaa waan la dareemaynaa culaysyada haysta waana la fududaynaynaa oo haddaba waa socdaan kulamadaasi dawladduna waxa arrin bay ka qaban doontaa laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxasuusino cunaqabatayntan hadda aad sheegtay inkastoo magaca aanaan isticmaali karin haddana waxaan dhigi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo wakti dheer saaraa ayaa jiray runtii aana ka xumayn aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhow dhow ee dawladdu qabatayna runtii cid kastoo soo gaartaa ama gacan ka heli kartaana way ka heli kartaa dawladdu halkaabay ku sugan tahay waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaanna waa u furan yihiin waxaana rajeynaynaa maalmaha soo socda inay xorriyad buuxa buuxda u helaan inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas ceelbuur iyo qaybo kamid a gobolka galgaduud kasoo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu xanibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas dawladda dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aad kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo
runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan waana sababta loo cigmaday oo ay u joogaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ugu jiraan annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matelayay deegaanadaas isku si baan u dareemaynaa wakti badan iyo fakir badanna waa gelinaa arrintaas haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa caqabada weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga annagoo wada jirna oo federaal iyo head state ah mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro